asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu akhyaarta qiimaha leh hawada nagala xidhiidhay meer kastoo aad dad iyo dibadna naga dhagaysanaysaan halkani waa shabakada wararka caalamiga ee somali diaspora news com kuna soo dhawaada war wixii dad iyo dibadda aan idinka haynay habeenkan caawa oo idinka imanaya magaalada hargeysa ee somalilan qodobadan caawa idinkugu hayno wararkana waxaa ka mid a madaxda xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee ucido oo maanta ka hadlay xaaladda uu haatan dalku ku sugan yahay doorashooyinka soo socda xaaladda gobolada bari iyo xorriyadda saxaafadda jamaal cali xuseen oo dhaliilay odayaasha afka reeraha ku adeegta ee xukuumaddu dabada ka riixayso haddaan idinku celiyana ninkaasi waa madaxweyne siinaanye eh sidii loo doortay ma taliyo waxaana la wareegay taladiisii dad kale sidaasi waxaa yidhi cali guray oo ka tirsan saraakiisha xisbiga mucaaradka ee ucid wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta saree dowladda federaalk ee soomaaliya oo suudaan gaadhay iyo ujeeddada socdaalkiisa gudoomiye muuse biixi oo shirkadda dahabshiil ka raaligeliyey hadal ka soo yeedhay qaar ka tirsan taageerayaashiisa akhyaarta qiimaha leh hawadda nagala xiriidha intaas waa qaar ka tirsan wararkii caawaan idiin haynay oo kooban haatanna kusoo dhowaada isagii oo fidsan wasiirka arrimaha dibadda ee jamhuuriyadda somalilan mudane maxamed biixi yunis ayaa maanta daalka dib ugu soo laabtay wasiirka qolka martida ee madaarka xigaal international airport kula hadlayay warbaahinta ayaa sheegay in nabadgelyada sugitaankeeda ay xukuumaddu u xilsaaran tahay islamarkaana ay ciidamada qaranku tegayaan goob kastoo ka mida deegaanada somalilan waxa uu intaa ku daray in dowladdu ay wadahadal la gelayso cid kastoo tabasho siyaasadeed qabtaa waxaanu taa beddelkeeda uu tilmaamay inaanay ogolaanayn cid ku xadgudubta xuduudaha somalilan caalamka waxaa keliya iibiyaa meel kasta la maraya waa nabad ee noo kaalaya waa laynoo soo socdaa ama ha noqoto sharikaad ama dad shaqaynoo abuuraya ama dad waxayna taraya ama nimcada waddankeena sidii loo de exploit garayn lahaa marka horta nabaddu waa muhiim inaynu nabadda sugnaana meel kasta waa muhiim bari iyo galbeedna mas-uuliyad baa inaga saaran marka waxaan doonayaan gebi ahaantiin idiin sheego hadda saxaafaddii tihiin inaad nagala qayb gashaan nabadda iyo nabadda xoojinteeda iyo nabadda sugiddeeda oo warar aan jirin oon sugnayn aanadin meel laka sheegin oo sheegtaan runtu waxay tahay reer somalilan iyo ciidamadaydu meel kasta way tegayaan meel kasta way ka nabad bay ka raadinayaan waa la socotaanoo neefafbaa loogu qalay waa lagu soo dhoweeyey waxay u tageen dad baa lagu dilay inaannu nabadda sugno oonu ilaalino dadkaa rabshada badan waxaanu leenahay nabad baanu jecelahay somalilan wadahadal iyo dialog wax kasta ku dhamaysataa qofkii wax tabanaya xaq buu leeyahay inuu sheegto oo inana aanu dhegaysano oo wuxuu qofkaasi dee tabanayo laga dhegaysto laakiin qofna ka ogolaan mayno inuu qas nabadda somalilan geliyo waa muqadas waa naga go-an tahay ku yar iyo kuwa sidaasaan aaminsannahay waxaan doonayaa inaan halkan saxaafadda uga sheego nabaddu waa waxa keliyaan ku caana maalnay saddex iyo labaatan sana aynu nabaddaa haynay somalilan waa mudakar arrimaheeda wadahadal bay ku dhammaysataa markaa waxaan odhan lahaa inaa u sheegtaan caalamka oo aanadan aada isugu mashquulin hadduu statement bixiyo ama maraykanku ama ingiriisku ama e u du wax inakaa wadan waa waddankeennii ma ogolaanayo safiirka maraykanku intay canada soo gasho inay boqolosha ku qabsato ama brussels gudaheeda qolo kale wax ku qabato marka waxaa ogsoonaataan waddankeena inakaa ka talina inakaa ka mas-uula inakaa dhiiggeennu u horay inakaa iska kicinay ninkii dhibaatadii loo keenay siyaad barre ilaah baa mahadle nabad baynu nahay ictiraafkeenna wuu iman doonaa caalamku wiina dhegaysanayaa markaynu nabadeennaa xasiloonno oo ogaataan tale waxaynu u tagnay inay nabad inaynu sugno ay tahay dhibaato ma wadno cid kastoonu jaalla lahayn walaal tiri baan kula dhammaysanay waana mahadsan xisbiga mucaaradka ee ucid ayaa maanta shir jira iyadoo ay ku qabteen xaruntooda guud ee magaalada hargeysa waxa ay kaga hadleen arrimo door ah sida caburinta saxaafadda somalilan qabyaaladda arrinta doorashooyinka dalka kusoo fool khilaafka xisbiga kulmiye iyo arrimo kale ugu horreyn waxaa shirka jaraa'id ka hadlay musharaxa jagada madaxtinimo ee xisbiga mucaaradka ucid oo si kulul u dhaliilay odayaasha maalmahan dambe afka reeraha ku hadlaya ee sheegaya inay taageersan yihiin musharaxnimada madaxweyne siinaanyo iyo xukuumadda talada dalka haysa waxaana uu nasiib darro ku tilmaamay in maanta dadkii dhaqanka ahaa ee ummaddu ay ahayd in ay dhex u noqdaan ay sheegayaan inay garabyo iyo dad gaar ah ay taageero u muujinayaan taasoo ka baxsan sida uu yidhi milgaha suldaannimo isagoo hoosta ka xariiqay inay jiraan dad aan suldaan iyo caaqiltoon ahayn oo haddana sheeganaya inay dad magacooda ku hadlayaan waxaa kale uu nasiib darro ku tilmaamay in maanta xukuumadda haatan garwadeenka ka ahi ay si aan kala sooc lahayn ay uga cagajuglaysay saxaafaddii dalka oo ay qaarna ay laaluushtay qaarna ay xidhxidhay waxaa isaguna halkaasi ka hadlay cali guray oo ka tirsan saraakiisha sarsare ee xisbiga ubid oo si badheer ah u sheegay in aanu madaxweyne silaayo aanu dalka ka talin oo ay meesha ku wareegaysan yihiin dad uu ku sheegay in aanay dadku dooranin waxaa kale oo uu sheegay dadka tifiyada soo fadhiisanaya ee leh xukuumadda ayaanu taageersanay aanay matelin oonay ahayn dad magacooda ku hadli karaa waxaa kale oo cali guray uu si kurul u weeraray golaha wakiilada somalilan oo uu ku tilmaamay inay yihiin dad dhiigmiirato ah mar uu ka hadlayay dhinaca doorashooyinka waxay sheegeen in haddii labada doorasho mid lasoo horumarinayo ay mudan tahay inta baarlamaanka lasoo iyaga oo ku sifeeyey in xukuumadda ay ka daran yihiin golaha wakiilada somalilan haddaba kusoo dhawaada warbixin aanu arrintaas idinka diyaarinay sharaxa jagada madaxtinimo ee xisbiga cadaaladda iyo daryeelka ee ucid mudane jamaal cali xuseen oo maanta shir jinaa'id ku qabtay xarunta guud ee xisbigaasi ku leeyahay magaalada hargeysa ayaa kaga hadlay arrimo door ah oo ku aadan xaaladda uu haatan dalku marayo waxa uu si gaar ah diiradda u saaray saxaafadda somalilan iyo caburinta ay ku hayso xukuumadda uu gadhwadeenka ka yahay madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaayo waxaa kale oo uu hadlay shirkiisa jaraa'id mudane jamaal cali xuseen xiisadaha colaadeed ee haatan ka soo cusboonaaday gobolada bari ee somalilan gaar ahaana sool iyo sanaag bari kale uu kaga hadlay jamaal shirkiisa jaraa-id odayaasha waayadan dambaba ka soo muuqanaya telefishinada gaar ahaana telefishinka qaranka oo sheegaya in ay iyaga oo ku hadlaya beesha reer hebel ay taageersan yihiin xukuumadda haatan dalka ka talisa oo arrintaas ku tilmaamay inay tahay wax ka baxsan dhaqanka gaha uu leeyahay suldaanku waxaana uu u soo jeediyey dadka ku hadlaya afka salaadiinta ee sheeganaya intaasi in ay ka waantoobaan oo ay dadka dhex wahaadaan waxaanu yidhi jamaal al xuseen oo arrimahaasi ka hadlaya waxay dabada ka waday abaabuleysay salaadiin madax dhaqameedyo tifiyada lasoo fadhiisinayay annagoo reer hebela waxaan taageersanay musharaxnimada madaxweyne annagoo reer hebela waxaasoo wax nagu ceebo sharaf dhacna inagu aha waxaana halkaa ka muuqda kalsooni darro fara badan oo xukuumaddu qabto dee odayaal ay soo abaabisho oo halkaa soo fadhiisiso wax allaali waxay u taraya ma jiraan codka dhallinyarada iyo haweenka iyo odayaasha ayaa iskale somalilan doorashaan ayaana lagu soo baxay dowladda doorashay kusoo baxday kursiga lagu fadhiisiyo xoogmay fadhiisan iyo odayaal halkaa lasoo fadhiisiyo waa tii ay ku dhaleecan jirtay dowladdii horeeto iminka iyadaaba baradheeraysay waxa weeyaan odayada lasoo fadhiisanaya la adeegsanayan waxaan leeyahay hala xishoodo inooma wanaagsana idinku waxaad inaad dadkoo dhan baa u dhextihiin haddaa odayatiin haddaa odaya sheeganaysaa haddaa odayo rasmiya sheeganaysaa oo aad salaadiin rasmiya sheeganaysaa sharaf dhacba idinku tahay inaad halkaas soo istaagtaan oo tidhaahdaan halkaasaan taageersanay halkaasaanu taageersanay inaad tidhaahdaanba maaha waa u tisantihiin madax dhaqameedo saddexda xisbiyo macaaridka ayay u saman yihiin inay waxaa sameeyaanna maqaamkoodii iyo sharaftoodii waxaa loo arkayaa dadku inay tahay wejiku macaash iyo in la iibsaday damiirkooda wax wanaagsanna maaha wax inoo wanaagsanna maaha xukuumaddana waxaan leeyahay haddaad toban boqolaal shir jaraa'id samaysaan oo boqolaal oday soo kaxaysaan waxay ummadda doonaysa baa marka dambe dhacaya miirka u dhiga cagta u dhiga hantida ummaddana ha ku baabiinina saxaafadeedyadaa aad soo abaabilaysaan xataa niman aan salaadiin ahayn qaaraan suldaan rasmi ahayn oo sheeganaya suldaan baan saasaan ahay haddaba waana been rasmi ah oon ognahay ayaa halkaa soo fadhiisiisan oo t v-gii qaranka ka soo daysay waxa weeyaan waanu idinku dacweyn karnaa maxkamadda idinla tiisan karnaa shaarkana waanu idinka siibi karaynaa laakiin waan weli damiirkayaga ayaan hoos u dhigaynaa waan idinka xishoonaynaa idiinma wanaagsana waxaa samaynina xisbiga kulmiyana sidaa dee hawla dhexdiina ha u dagaalamina oo waxa weeyaan bal wax iskula hara ciddaa la hadlaysaan waa guddoomiyihiinii muuse biixi muuse biixin hadda waa gudoomiyihii maaha inaad t v qaranka lafkiisa usoo adeegsataan oo u isticmaashaan wax diinta ku ah sharaf dhacno waxaa isna halkaasi ka hadlay cali guray waxaana ka mid ahaa hadalladiisii madooda xilka uu hayay ah aan ka talin dalka ee aan isagu madaxweyne ka ahayn ee awoodihii dastuuriga ahaa ee isagu uu lahaa ay dumar iyo inamo yaryaru adeeru yahay iyo kuwuu sodogu yahay ay ku takifalayaan marka laysku darana casaaradaan idhaano maantadan lafteeda ma xukuumad dalka ah waan aqaanaa waxaan la samaynayana ma sameeyo isagana kama imanayso laakiin waxaa weeye madaxweyne aanu ka ahayn dalka ma taliyo haddaan idinku celinayaa ninkaasi sidii loo doortay dalkan muu ka telinayn dad kalaa ka telinayn somalilan ma qaadi karto wax ka badan shan sannadood oo bilaa madaxweyne ah maanta waxa laleeya wuu sharaxan yahay odayaashana arkaysaaree waddada lasoo iyo waxaan t v-gan anigu waxaan idhaahdaa khasaare weyne kan qaranka aad tidhaahdaan odayaasha kumcaaska ee lasoo taagayo isagana kursibaa caawa loo dhigayaa kolkaasaa la odhanayaa beleg beleg waa kuwa saraadinta reer hebele waxay leeyihiin madaxweynaha musharaxnimadiisa waanu taageersannahay maalinta dambe haddana barco beleg beleg galbeedkii barcano waxay leeyihiin madaxweynaha musharaxnimadiisa waanu taageersannahay dabeedna boore baa maalin kale cid inta lacawsiyadana lasoo aaminaya beleg beleg boore boore adiga mooyo cid kaleba lama doonin waa lagu maaweeliyaa waa lagu madadaaliyaa horena waxaa loo yidhi maaweela ma bogsiisa meelku bogto ma bi'iso madadaalo murugada maanta shalay waxaa laga hadlayay wuxuu ahaa isbedel isbedelku waxa weeye wax meel wanaagsan kuu maraya oo aada hormarinayso oo aada wax dhaamo ku bedelayso laakiin maanta tama maanta waa salfation waa badbaadin qaran doorashadan casaabad baa dalku waa afduuban yahay waydinkaa arkaya sharci wixii la odhan jiray waa la iska tuuray waxaa la
gudoomiyaha xisbiga kulmiya ayaa sheegay inuu raaligelin ka bixinayo hadal dhowaan ka soo yeedhay mid ka mida beesha degta waqooyiga hargeysa oo duray xawaariyada dahabshiil isagoo sheegay inuu raaligelin ka siinayo dahabshiil war qoraala oo uu soo saaray oo nuqul ka midii uu soo gaadhay shabakada wararka qurbajog dotcom ayaa waxaa u dhignaa sida tan gudoomiyaha xisbiga kulmiya mudane muuse biixi cabdi wuxuu ka raadigelinayaa shirkada dahabshiil hadal gaf ah oo ka soo yeedhay xubin ka tirsan xubnaha qurbajooga ee xisbiga kulmiya dahabshiil waxa uu ka mid yahay shirkadaha safka hore kaga jira oo adeegista bulshada u samafalka shacabka iyo horumarka iyo gurmadka howlaha qaranka sidaa darteed dahabshiil iyo shirkadaha kaleba ma geyaan in lagu yidhaa waxaan qabanin ayaa lagu yidhi qoraalkaas uu soo saaray yaha xisbiga kulmiye waxaana intaas lagu daray oo lagu sheegay qoraalkaasi sida dastuurkeennu qorayo waxaynu leenahay ganacsi xor ah oo dalka oo dhan u adeega mar kale waxaanu ka raaligelinaynaa ayaa lagu yidhi qoraalkaas guud ahaanba ganacsatada wixii duulduur ah ee ka soo gaadha hadallada siyaasadda waxaana ku sahahnaa warka qoraalka ah gudoomiyaha xisbiga kulmiye mudane muuse biixi cabdi ugu dambayntiina wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dowladda federaalk ee soomaaliya ee ofti hogaaminaya ayaa habeenadii nimadii xalay gaadhay caasimada khartuum ee dalka suudaan kadib casubad rasmi ah oo ay ka heleen dhigooda dalka suudaan wasiirka waxbarashada mudane ducaale aadan maxamed iyo wafdiga horkacaya ayaa garoonka diyaaradaha ee caasimada khartuum waxaa si diiran ugu soo dhoweeyey dhegiisa dalka suudaan iyo diblomaasiyiin ka socotay safaaradda soomaalidu ay ku leedahay dalka suudaan iyadoona soo dhoweynta ay ka qayb qaadatay xildhibaanaad samiiro aadan oo iyaduna booqasho ku joogta khartuum waxaana wafdiga soo dhoweynta kadib loo soo galbiyey mid ka mida hoteelada ku yaala magaalada alkhurtuum wafdiga uu horkacayo wasiir ducaale aadan maxamed ayaa muddo afar cisho ah ku sugnaan doona dalka suudaan iyaga oo kulamo la qaadanaya madaxda dalka suudaan waxaana lagu tilmaamay wafdiga muhiimadda safarkooda herista furas waxbarasho oo xukuumadda suudaan sanad walba ay siiso xiliyadan oo kale dowladda soomaaliya si kastaba ahaatee xukuumadda suudaan ayaa ah dalka ugu badan ee furas waxbarasho siisa ardayda soomaaliyeed ee dugsiyada sare ee dalka kasoo qarin jebisa akhyaarta qiimaha leh hawada nagala xidhiidhay guud ahaan intaas waxaan kusoo gabagabeynaynaa war wixii dal iyo dibadda aan idinka haynay warkana waxaa idiin soo jeedinaya anoo maxamed xasan daacada warka warka xiga waxaan idinkaga tegay ولا حالي غضبان علي حطي شبدا وحكي سكو قضي ولا حالي غضبان علي حطي شبدا وحكي سكو قضي وحرام تشكي عشواي قبشي مركز وحصل سبا سدادي حميتي وحرام تشكي عشواي قبشي مركز وحصل سبا سدادي حميتي Thank you. ilaahahu idinka asanuu ahaayo noo bixi xagashe ilaahahu idinka asanuu ahaayo noo bixi xagashe أقل مقصوبة أركض حبل ليسي أضحي والنساء أرمك بالحمادة أقل مقصوبة أركض حبل ليسي أضحي والنساء أرمك بالحمادة حبك وإلهي حد إنسان حكسان يا أدنى كويس حدي لنت مركز ملاهي حبك وإلهي أنا وأنا حكسان يا أدنى كويس حدي لنت مركز ملاهي
tegaya